waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
caro weyn ayaa ka dhalatay toogasho ay booliska victoria ku dileen wiil soomaali ah xaafadda foodscray ee galbeedka magaalada melbourne booliska victoria ayaa sheegay in loogu yeeray waddo ku taalla xaafadda foodscray habeenkii khamiista ee bishan ay ahayd toddobiyo toban sagaalkii fiidnimo markii ay halkaas tageenna ay la kulmeen nin dhallinyaraha oo mindi wata booliska ayaa intaa ku daray inay ku amreen inuu mindida dhigo balse taas beddelkeeda uu dhanka booliska u soo dhaqaaqay isagoo weli ku hubaysan mindida booliska ayaa sheegay in laba askari ay markaasi xabada ku fureen wiilkaas isla goobtana uu ku geeriyooday muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya labadan askari oo booliska oo weli ku sii socda iyagoo bistooladahoodii diyaar u yihiin inkastoo wiilku markaasi dhulka yaalay booliska ayaa sidoo kale sheegay inay bilowdeen laba baaritaan oo midna ay samayn doonaan cutubka booliska ee baara dilalka ee homoside-ka la yidhaahdo iyo baaritaan kale oo ay samayn doonaan qeybta booliska ee anshaxa baarta ee professional standardka loo yaqaano bulshada soomaalida iyo afrikaanka ayaa aada uga carooday dilka cabdifataax axmed oo soddon iyo shan jir ahaa iyagoo su-aalo badan ka qaba sida boolisku u sheegay dhacdadan waxaana bulshadu dalbanaysaa cadaalad inuu helo marxuumka iyo qoyskiisu cabdifataax ayaa la sheegay inuu ahaa nin dhallinyaraha oo xanuun dhanka dhimirka qabay xaafadda foodskarayna muddo dad badani ay ku arki jireen dad yaqaanay ayaa warbaahinta u sheegay inuu ahaa nin aada u dhib yar su-aalaha kale ee bulshadu qabto ayaa waxaa ka mid a sababta boolisku ay u isticmaali waayeen xabadaha korontada ay ka baxdo ee taysarka la yidhaahdo oo qofka aan dilin laakiin dhulka dhigta balse mar la weydiiye booliska waxay sheegeen in labadan askari aysan qalabkaasi markaasi haysan ama ku hubaysnayn warar ayaa sheegaya in kalabar booliska victoria ay wataan qalabkaasi halka inta dhimanna lagu wado in lagu qalabeeyo sanadaha soo socda booliska victoria ayaa sheegay inay taageero buuxa siinayaan labadan askari ee toogashada geystay shaqadana aan laga fariisin doonin inta baaritaanadu ay socdaan bulshada soomaalida iyo qoyska cabdifataax ayaa dowladda victoria iyo booliska ka dalbanaya cadaalad loo helo marxuumka iyo qoyskii uu ka baxay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho